halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan mubaarak duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah toddobada bisha abriil sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan maanta kusoo qaadan doono heesa howleedyada miyiga dhulka soomaalida ee etoobiya
yacnaa waxaa ka mid a see bah loo yahay baarka loo dogo baaha loo guro adabay barobaraalaasane goroor googaan uu galcigu marin gaayadaaye geeli kulama leh wuxuu idhi intay caanuhu caloosha hurdaan ciidan weeye maugu caarto maugu ceel qoda
ciyaarihii iyo kaalmihii nabi ammaanka ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida sida ay qortay warbaahinta dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa maanta gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabelle ka bilowday wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay la wareegeen deegaano hor leh deegaanada laga saaray al-shabaab ayaa sida ay sheegtay warbaahinta dowladda waxaa ka mid ah beerxaano tarajante burdaar nuur faarax iyo kuwo kale bilowga wejiga labaad waa dhammaystirka al-shabaab ayuu yiri gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte oo horkacaya howlgalka dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka genaraal odowaa yuusuf raage ayaa sheegay in deegaanka galcad ee gobolka galgaduud ay saaka si buuxda ciidanka dowladda ogala wareegeen al-shabaab dowladda federaalk ayaa sheegtay in wejiga koowaad ee howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ee ciidanka xooga dalka oo kaashanaya ciidamada dadka deegaanka ay dileen saddex kun oo al-shabaab ah laguna dhaawacay saddex kun iyo toddoba boqol oo kale isla markaana ay ka saartay degmooyin iyo deegaano badankood ay ka tirsan yihiin maamul goboleedyada galmudug hirshabelle iyo koonfur galbeed israel ayaa saaka aroortii weerar cirka ku qaaday marinka khaza iyo lubnaan iyadoo sheegtay inay beegsanayso kooxda xamaas si ay uga aargudato gantaalo dhowr ah oo israel looga soo tuuray labadaasi deegaan weerarada ayaa ka bilaabmay ayaa la bilaabay afartii subaxnimo iyaga oo haleelay marinka khaza iyo koonfurta lubnaan waxaana sidaasi bayaan ku sheegay ciidamada israel milatariga waxay weerareen bartilmaameedyo ay ku jiraan kaabayaal argagixiso ay leedahay kooxda argagixisada ee xamaas kuwaasoo ku yaala koonfurta lubnaan ayaa bayaanka lagu yiri waa markii ugu horreysay ee israel ay xaqiijiso inay weerartay dhulka lubnaan tan iyo bishii abriil ee sannadkii hore qaraxyo ayaa laga maqlay gobolka tere ee lubnaan iyo maarinka gaza iyada oo goobjooge lagu magacaabo abu axmed uu sheegay in laba madfac ay ku dhaceen meel u dhow xero qaxooti oo ay degan yihiin falastiiniyiinta lubnaan xiisadda israa'iil iyo falastiin ayaa sii xumaatay iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyo sidoo kale munaasabadda ciidda basafarka ee yuhuudda rabshadihii u dambeeyey ayaana yimi kadib markii booliska israa'iil ay arbacadii galeen masjidka al aqsa halkaas oo isku dhaceen iyaga iyo falastiiniyiinta dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageyntaa door wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa jabuuti ku soo diyaarisay sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo maalin walboo jimco ah ahdahan oo kale aad ku dhagaysataan barnaamijka dhalinyarada maanta toddobaadkan barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka waxaynu kaga hadlaynaa heesa howleedka dhalinyarada deegaanka soomaalida ee itoobiya gaar ahaana gobolka city iyo agagaarkiisa waxaana barnaamijka gala qaybgelaya cabdulaahi aare iyo cawleed cali muuse oo ka mid a dhalinyarada deegaanka waxayna iga warameen bal dhinaca xoolaha iyo qaabka deegaanadaasi soomaalida dhalinyaradu ay xoolaha uga howlgalaan reerku wuxuu yaalaa gobolka city gaar ahaan degmada shaniile ayuu yaalaa wiil dhalinyarada labaatan jiroo jooga deegaankeeda maxaa waxyaabuhu looga baahaya inuu qabto maxaa maxaa qabanaysa marka xaafad markaa dee waxuu qabtaa xoolo la raaco iyo geel iyo ari hambalo wixii ahaato waxay doontaba ahaato uu raacaa uu la joogaa dixdana inuu xoolaha ka shubo waa kaayo dee odayaasha iyo ay ka iska nastaan uu waraabiyo xoolaha a isagaa xoogle
goor goortii kugu horreysay aad xoolo waraabisa ma xasuusta wa waan xasuustaa aada iyo aad saddex iyo toban jir anigoo ah walaahi yaalado baarka u joogsa waa kaa kadib ilaa shan iyo toban jir markaan gaadhay ajeeto anaa la wareegay waraabin jiray xoolaha ceelkana shubi jiray waa kaa gawar magaalo markaad timaado saddex toban jir magaalo jooga ama shan iyo toban jir magaalo jooga muxuu qabtaa shan iyo toban jir magaalo jooga kolley waxbarasho unbuu ku jiraa baan u maleeya cuntada noo loo diyaariy a cunto loo diyaariya waxbarasho iyo iskool n dhaqanka soomaalida waxaan leenahay heesa hawleed iyo heesa haasaawo heesooyin kala duwan baan leenahay markii aad xoolaha la shubay oo kale heesihii dhaqanka maxaa ka xasuusta hee waxyaaba dhowr xabadood baan ka xasuustaa heesihii heesa hawleedkii kolkii wax xoolaha la waraabinayo dhowr hal baan ka xasuusta hay maxaa ka mid a haddaad wax iga maqashaysa maxaa kamid waxaa ka mid a maxay ahayd waabanooyo waari maysida wiil ha kaa hadho waabanooyo a waari maysida wiil ha kaa hado wiil ha kaa hadho okay n marka meesha ha iska joogine waa shaqaysa ka dhigan haa okay markaa dee macaba wiil ha kaa hadho inaan waari maysida Mm, wuxuuna kaa haraa waa xuna kaa hadhaan wey markaa waxaa kale ee heesaha ka mid a heesa hawleedka markaan sagalka iyo siisada arkaba maan u saro kaco oon si sanu shubo
markaan sagalkii haa siisada arkaba niyow sagal idinku wax kala tirahdaan
haa dad
siigada weeyaan markaan siigada oo hadda unka siigaana ah markaan siigadiiyo marka sagalkii arkay siigada arkaba maanu sarkaco oo si san u shuba buu yidhi maan u sara kaco oo si san u shubo cali si wanaagsan maan u shubo si wanaagsan maanu shuba okay de wuxuu haddana yidhi "Ee, marka maqana haba mawdkuba meel xillaa dhiga ama meertida maanta soo meydh oo mid mid soco oo magaalayo oo mijaha meydh yacnaa sida garbaar ee magaalada u mijaha marmaranayaan sideeda iyadna usoo marmaraa laga leeya loda dhan ee ninkan loodiisii baa u waaday isaga ah gabadhan buu yuu yahay loodiis baa gabar waa ah okay wuxuu ka yidhi nacamawdkan meesha hadduu dhigi doono ilaahay baa garan doona ah laakiin waan ku hagaajin markaan joogo anigu waan ku hadajiyo si wanaagsan baan kuu shubi Ya. magacaaga ii sheeg cawlad cali muuse bale ani adna waxaa ka mid tahay dhalinyarada deegaanka ah degalada city baan ka yimiday ninkan meel maanta ka imanay goormaa ku gudmaysa waddanka wallahi irbadankan irbadankan marka soo gadaan ka yimid yahay waxyaabaha ay qaban jirta maxaa ka mid a marka xaafad joogto waxaa kamida beri de ado haddaa mid ka sheego anu horta mid baa wax ka sheegaya anu xoolo jir baan ahaa yacnaha he- lodaa korkaan jirnayde waxaan odhan jirna anagu waraabacaado dadka cunina cawruroodo caana laa tahay okay deefka haishale ee hakaladaha halkii laga helay haadku dhelayo waraabuu dhimay meesha aad ku dhergana waa halka lays- dagaalka ku dhacaye laysgala yaa laga soo saacad yaanunaa yacnaa waxaa kamid a in see bah loo yahay baarka loo dogo baaha loo guro adabay baro baraalaadsane ayuu yidhi sida bah loo yahay ee Baarka loo dogo.
baarka loo dogo ee baahida loo guro laisku caawiyo baraalaaslane adabay bara buu yidhi adaabay bar haa uma baran weli goroor googaan goroorkuna waa caneega oo loodii waxaan ka sheeg haa goroor googaan oo galcigu marin gaayadaaye geelu kulama leh
oo loodu waxba male loodu Ge- geelu male taas loodon baa mana geelu okay caanaha geel lama garoorin karo lama guroori karayo okay goroor laakiin loodu waxay leedahay garoon goroor beleed oo subag waa kala lada ya ina gee- geela subag lagama sameeyo lagama sameeyo wuxuu yidhi intay caanuhu caloosha hurdaan ciidan weeye ma uga caarto ma uga ceel qodo
intay caanuhu caloosha hurdaan ciid caloosha intaan wax igu jiraan maa shaqeeyo ma shaqeeya naag hadduu kolka kaa doonaya de maxaan Waa, waxma qaban karo de.
dee wuxuu yidhi andare in neefka hayshale sidii loo helay looguma hadline saaka doobi xoora leh oo siglo badan saaka laga maal
okay saaka laga maal doobi xoora leh caana badan saaka laga maal sidii loo helay looguma hadline buyi saaka loo hadal caanihii kolku ka maalo u hadlay dee waxaa hadlaya ninkii oo Ah.
ge- xoolaha lahaa Ah.
okay
dee neefka hayshale hayla jeexane haysha rag u jaray ee hadhaaga ee hadhaaga hargooglaydiyo garabuu la hortogay gabdhuhu loo hortegay ah haysh hayda jeexane haysha rag u jaray waa dhegta kolka la sarada haysh garabuu la hortegay oo ka haasow oo kusoo hoo
gabdhuhu la hortegay oo ka haas oo ku haasaw caloosha gabdhihii kula soo bax oo oo garbigu kuu sheegay dheefka hayshile ee haglada halabaa layi in hayda jeexane haysha rag u jaray rag- garabuu la hortogay oo ka haasow oo kusoo hoo xoolaha een, hayl baa tiri ma- xoolihiina see loo sumtaa hayda jeexane Ah.
haysha Ma- sumad sumad maxaa ku dhigataan xoolihiin bishaan ku dheganaa bishi bishi ha okay Ah.
marka haysha xagee ka timid haysha hayshu waa dhegta okay hayla jeexane haysha rag u jaray ee haraaga hagoglaydi oo garabuu la hortogay buu yii gabdhuhu la hortegay haa gab la soo guray gobka kala sara ha gubagabay guduudkiilow gilma xoolaa buu yihi gob la soo guray guduud kiilow geel maxoola oo geelibu wax ka sheegaya Ah.
okay marka waa nin loola iyo nin geel waxasasta okay wuxuu yihi gab la soo guray ee garba hayaan guduudkiilow gilma xoolaa geel maxoola ah oo maxiisaa buu yihi oo maxiisa wiilkii kalaa yidhi geelu dhararkiyo dhalaalmaalkaba dhiiga bixintaba una dheeriye geelma gaadhne ana gaarsiin ana garafuna buu yihi oo geel markuu qof dhinto magta waa lagu bixinayaa ma gaari karayno ma gaari karayna dee dee wiilkii kalaa yidhi markuu ku gudo u gusanido ee hablada geli ku u feedhaan nacab kolkay guursanayaan ha dumarka ay guud ka faydhaan ah waan ku guuxi haddaan guuxana waan ku guri buu yihi haddaan guurana waan ku gorari buu yihi oon ku gorori meesha aan fadhiisan ah haddaan horarana waan ku gabaya waan ku gabayaa ah garhkan iga baxay haa geeli siba amaanay haddaan haasawo tago oon gabar la kulmo waa meeshii ha xoogaygii baa iga dhammaanay waxba kuma tarayo haddaan ku Hadee waxaan ku mashquul-
kula mariyey kulama maray ee nin reerland noqonaya hadeeto dee waa ku gabaya waa saa wey.
marka wuxuu leeyahay waxba ma guursanaya xoolahayga adaan kula soconaya haa hey adaan kusoo kuwadaya kula joogaya markaan dee guuxo guuxiina waa kaa uu sheegay dee tabaalo wuxuu keenaya iyo hawlda nin reer la noqonaya hadeeto waa kaa hadhaya ayuu ujeeda waa kolka waa wuxuu uu- su-aashan ku wada waa geeli marka geelideeda iyo lo-deeda waa isla degan yihiin dhulka soonihiina ha waa hees mid ahatam marka geel iyo lo-du waa isla degan yihiin reer waa reer mid ahata geel iyo lo-ba uu yeelan kala reer ka midi maxaa kamid ah heesaha isla taqaanina gee- geela iyo loda labada loo qaado waxaa ka mid a maa ku soo qaadaa wuxuu ihi n wuxuu yihi garhkan iga baxay gaba moode gaba maahina waa guhaada waa guhii dhiman waa guriya cigan haa waa geeriyaladu waa wax midaata wuxuu ihi haddana kii magaalada soo maraamaray ee hablada sabay nacab kii garba la sheekaysanay la shookaasanay kii magaalada soo maraamaray buu yidhi ee hablada sabay saariq weeye saariq ma yihiye sancadaada saaka ku yimid sidii siinada sanka kaa galay saacadii labo anu doob baan iska ahay jirkaygu weli ma haystaa gabadhna uma tegin man shookaasan een, maanta nimankan waxay ku faanayaan inaysan dumar iyo iyagus arag oo guursan xoolahooda uga go-aya haa fikirka ma qabta adigu in xoolaha loo go haa waan qabaa
in waxaa jirta lo-da iyo geelaaga bas lagaa soo agmarin haa oo lo-da iyo geela waxaa loo dhaqdaa in gabar laga bixiyo oo ge- giyaankii la siiyo maxaa kale u dhaqata wuxuu yihi maalinta engayo engayaansado enka reecinin enkar iskaga dhigo uy gartaayo uy guhaashaa maalintu qooqa ninka sacaa garto guhaadiyaba
telmo ay isku dhow yihiin haa saca dhab baa garta maalinteedu u macnay taade adu eeg socon ma gartee markuu saa leeyahay wuxuu ujeedaa maxaan ku dhaday markaan dee xoolaysto een xoolo yeeshe ha- hadeetu aan qooqo anigu markaa waan iska guursani ayuu ujeedaa ya adiga maxaa kamid ah heesaha adigu dad intaa ka xasuusta heesaha anu waxaan ka xasuustaa wiilkii loda lahaaba heesaya iminka fiiga weyl dhalay fiid hadduu ciyo foorin oloshiyo fiidka ka cidheer marka waxay ka dhigan tahay in foorintu waxa weeyaan waa bahal afuufo oo maxaan ku dhaha waagi foori taa maaha foorin caadiya weeyaan oo qori ama ula ama qoriya oo la afuufo ayaa weeyaan marka nacam foorin oloshiyo fiidka ka cidheer waxaa fiidkii weysha ugu furay fiiga maahane waa horta ha fulo oo ha filiqsado naca waa lo wey haa marka waxa uu ujeedaa macnaheegu taa waxay tahay marka fiidkii waxaan weysha ugu furay uu leeyahay fiiga maaha inta loda fiigaha waxaa leeyahay neefka kolkii neefka loo fura dee amba la maalin ee la dheeraada dee kolkii neefkii loo fura haya dadka kala baxsanay kaaba a fiidkuna wa fiidkuna waxa weeyaan waxaan fiidkii weysha ugu furay fiiga maahana waa horta ha fulo oo ha filiqsada markuu leeyahy waa kolka dhuko abaar abaarta ay tahay ama doog uu jiro nacab dad hortii ha soofo dad hortii ha soofo ka wadaa waa sacaadadilka ay caruurtii oo habeenka looga cabsanayo kolkuu soo ordayo neefkiisa halkaa intuu imabaalila neefkiisa saa ciyaalka u laynaya ka dheereeya reerka halkaa ugu xidha ha ciyaalka dee dumarka kolkuu arka ku ordi dee isku sii dayn ilmaheedii doonaysa hooyadoo kale ha waa hooyo kala neefkiisa loo dhadhabin oo lada reerka looga dheereyn kolkaa nin maahine naaguma tagaysa saca waa dadil
xaafadadiin mise lo leey
he anigoo dhowr iyo boqol baan leenahan laba boqol iyo konton weeyaan baan maan tahaydo adigu weli inaad wax tabcata ma doonaysa sidii aabbii hooyo kale dhaqati bisinka de gela waan u jajabanaya imika waan iskaba baxayay imika magaaladan saaqad baan ku noqonay be wallahi kolkaan heerihi joogayna rag waaweyn baa iska hayna imika magaalada waxay nagu soo celiyasaba ciyaal saaqad bay nagu soo celisaba imika waxaa noqonay maxaa la qabtaa magaalada magaalada de ciyaalka kuwan ciyaalka reer magaalada jooga anagu ina cashir tagtaan baan mudnaay waa hooya ag fadhi an ano canugoo labaatan jira labiiyo toban wallahi shaqarag waxba kama garanaya shaqana waxba kama garanayaan iminka laakiin anigu gaajo meel kasta hore soo maray saddex habeen gaajo waan u qaadi karaya laakiin waxaa malqi jiray gabay baan beri soo qaatay ya gabayga haddaan ku diro intaan ugaadha ku fooganaa ugaadha waa waa loda fooraalada baala jira fooraalad waa saca faruurka qiyaasi jira ayuu far kuu dhigay aabbaha fartada waa iskoolka qoraysiin ha inta anigu meelaha ogaadhiyo geel daba socday anu oo aabbaha wax ku bara waxaa adag iyo lod iyo intay daba socday ayaa ninkuna caruurtiina u dhigatay intay iskoollo and qurigana see loo dhowaa see saan u qabtaa ka wigi iga weyn qurigay barayay iyo ciyaalkana far u dhigateen inta ugaadha ku foogan faroorada baari jiray een faruurka qiyaasi jiray ayuu far kuu dhigay aabbaha igama fiicnin aabbahaye farta tiyootaha haygu gowa hadda waa raggan gaariyaasha wada waxaan ka hadlay
guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadkan igala qaybgelayay oo marti igu ahaa cabdulaahi aare iyo cawleed cali muuse oo kamid ah dhalinyarada deegaanka gobolka city ee soomaalida etoobiya waxaa barnaamijka idiin daadahaynaysay anigoo ah sagal saciid faarax taniyo intaynu barnaamij noocan oo kalaa ku kulmi doono haddii eebaha awooda laga helinta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadiino
aday u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan idinkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka xogayaha arrimaha gudaha ee britain dhowaan iyadoo la hadlaysa warbaahinta ayay sheegtay inay walaac weyn ka qabto kooxo la sheegay inay yihiin muslimiin asal ahaan ka soo jeeda bakistan inay gabdhaha da'da yar ee caddaanka ah shukaamiyaan ka faa'iidaystaan ku khasbaan inay jidhkooda ka ganacsadaan iyaguna ay isticmaalaan hadalkan ay xogayaha arrimaha gudaha britain oo iyaduna asal ahaan ka soo jeeda hindiya ee warbaahinta la wadaagtay waxa aan shaki ku jirin inuu kor u qaadayo necbaashaha dadka muslimiinta ah ee ku nool britain barnaamijka ayaynu ku lafaguraynaa caadiyan marka mas-uul ka tirsan dowladda gaar ahaana xil sare hayaa ku eedeeya koox ka tirsan bulshada inay hagardaamo kula kacaan qaybo ka mida dadweynaha arrinkaasi waxa uu dhiirigelin u noqdaa necbaasho faldambiyeedyo iyo marka aynu eegno hadalka xooghayaha islaam nacayb sida ay qabaan xeeldheerayaasha dembiyada la xidhiira cunsuriyadda iyo sida lagu xaqiijiyey daraasado la sameeyey dabayaaqadii toddobaadkan xoghaye breyfman ayaa ku tilmaantay ragga shukaansiga anshaxa xun kula kaca gabdhaha yaryar ay u badan yihiin niman asal ahaan ka soo jeeda eshiya gabdhaha ay beegsadaanna ay yihiin da'yar caddaan ah hadallada noocan ah ee ka soo yeeray mas-uul xilkaasi haya saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa kicinta bulshada iyo beegsiga dadka muslimiinta oo ay soomaaliduna ku jirto gaar ahaan gabdhaha su-aashaasi ayaa weydiiyey sheikh maxamed sheekh cali mawliid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka furqaan ee magaalada manchester arrintaa haddaynu eegno maxay dhibaato ku yeelan karaysaa haddaynu nahay jaaliyadda muslimiinta ee halkan degan wadanka u k arrintaasi dhibaatooyin fara badan bay keeni karaysaa tusaale ahaan in maxaanku idhaahdaa cunsuriyad iyo midabta koor in lagula kaco dadka muslimiinta ee halkan degan gaar ahaan dumarka muslimiinta ah oo ay fududdahay in la garto inay dad muslima ay yihiin maadaama ay dumarku xijaaban yihiin sidaynu ka warhayno bil ramadaan baynu ku jirnaa masaajidaduna habeenadii dee waxaa loo tagaa salaada cisho iyo salaada taraawiixda mararka qaarkood iyo tahajudkii masaajidada qaar lagu tukada iminka oo hore loo bilaabay bisha ramadaan bilowgeedii laga bilaabay masaajida kooban baa tahajudka tukada habeenka koowaad ee ramadaan laga bilaabo markaa dumarkii oo masaajidada tegaya oo laga yaabo goor dambe inay kasoo noqdaan taasina ay keeni karayso in dadka qaar oo cunsuriyana hadday arkaan inay maxaanku idhahdaa dhibaato ay u geystaan xogaayuhu sida ay sheegeen dadka falanqeeye arrimahani waxay shabaal marisay in anshaxxumadii lagula kaco gabdho da-yar oo caddaan ah ay ka dambeeyeen ragga da-doodu kontineeyo tahay oo caddaan ah waxaanay tusaale u soo qaateen dhaxalkii uu ka tegay nin la odhan jiray jimi safiil iyo xubno ka tirsan kiniisadda diinta katoliga laakiin waxa ay ku celcelisay hadallada ka yimaada kooxaha midigta fog oo sheekooyinka nacayb ugu abuura bulshada ingiriiska ah dadka muslimiinta ah maxaa haddaba la gudboon madaxda jaaliyadaha muslimiinta ah iyo imaamada in marka arrinkan oo kale yimaado ay sameeyaan waa kan mar kale sheikh maxamed su-aasha kale ee ku saabsan maxay maxaanku idhahdaa masaajidada ama organizationada maxaanku idhahdaa muslimiinta ahi ay arrintan ka qaban karayaan waxyaabaha laga qaban karaya masaajidada waxa weeye dadka in laga wacyigeliyo oo loo sheego run ahaantii xaaladdu halka ay marayso arrimaha noocan oo kalea markay soo koraan soo kordhaan in masaajidada sida khudbadahoo kale iyo iminka taraawiixdoo kale laftigooda aimadu ay kaga hadasho oo ay dadka maxaanku yidhahda digniino ay halkaa uga diraan oo taxadar inay sameeyaan ay u sheegaan sida oo kale maxaanku idhahdaa organizationada muslimiinta ahi inay waraaqa u qoraan oo dowladda ay arrintaas maxaanku yidhahda ay ku dhaleecaynayaan ay wasiiraddu ay ku hadashay oo hadalkaa in lala noqdo apology laga bixiyo dowladda laftigeeda maxaanku yidhahdaa laga dalbado arrimaha noocaas oo kalea markaa organizationada communitiyadu inay xataa petitions ay sameeyaan oo ay leeyihiin waxaan u aragnaa hadalkaas ka soo yeeray wasiiraddu inuu inuu ahaa hadal aan munaasab ahayn maxaanku idhahdaa si gaarana midabta koor iyo maxaanku idhahdaa dhaleecayn aanay mutaysan in dusha laga saaray dadka muslimiinta waxaynu ognahay arrimahan dadka ugu badan ee dhibaatada u geysta hablaha yaryare caddaankahi inaanay ahayn dadka eshiyaanka ah ama dadka muslimiinta ah ay bal yihiin dadka caddaanka ah bal waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dadka dhibaatooyinkan ay soo gaaraan ee shukaansigan khaldan maxaanku idhahdaa ay maxaanku idhahdaa ay ku dhacdo ama hadhow dhibaato inay ka soo gaadho dadkaasi qaarkood inaanay xataa dad cad aanay hayn laga yaabo dad maxaanku yidhahda asalkooda meelo kale kasoo jeeda oo hablo yaryar oo meelo kale kasoo jeeda iyaga laftooda dhibaatadan inay soo gaarto halkan waxa aan jeclaan lahaa inaan fariin uga diro anigoo imaamka dee masaajidka ama masjidulfurqaan manchester ah waxaan halkan fariin uga diri lahaa run ahaantii in la digtoonaado taxadarna uu jiro dumarku haddii ay masaajidka imanayaan inay inaanay keli keli oo kale aanay u iman inay ayagoo wada socda ama dad kale la socda ama rag la socda inay yimaadaan masaajidada ama ay maxaanku rahda gawaari ku yimaadaan iyo wixii la midka ah weliba iminka marka salaada taraawiixda laga baxo waqti dambe weeye waxaa laga yaabaa koo iyo tobanka habeenimo iyo wixii ka dambeeya in masaajidada taraawiixda salaadu ay dhammaato marka gabadhu markay doonaysa inay gurigeedii dib ugu noqoto waxaan kula talin lahaa inaanay keligeed oo kale aanay iska lugayn oo ay isku dayda inay hablo kale ama se sii raacaan ama rag maxaanku irahdaa aysa sii raacaan iyo inamaba marka sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa halkan inaan talada noocaasa aan u sheego dumarka muslimiinta ee walaaladay ah meel kasta ay joogaan weliba gaar ahaan wadankan u k maadaama arrintan laga yaabo muddo inay kacsanaato oo iminka dadka cadaankaynu la nool nahay ee wadankan dee dadka aqlabiyadda ah waxa weeye qaarkood marka ay arrimaha noocan oo kale maqlaan waxaa dhacda inay gadoodaan oo ay maxaan ku idhahdaa cadhoodaan cadho aan maxaan ku idhahdaa xad ka dhaafsan oo laga yaaba hadhow dadka qaar inay wax u geystaan mas-uuliyiin muslimiin ah ayaa hadallada xogeeyaha arrimaha gudaha britain ku qeexay hadallo ka yimid dowlad isku hallaysa codka kooxaha midigta fog iyo siyaasiyiin sannado badan ku guuldarraysatay nidaam lagu ilaaliyo gabdhaha yaryar ee u nugul in laga faa'iidaysto iminkana dembiyada ku riixaya dhallinyaro muslimiin ah oo ka soo horjeeda qowmiyadaha madow iyo oo bakistan inkasta oo ay jiraan caddaymo aada u weyn oo ka soo baxay wasaaraddeeda oo ah in koox ku salaysan dembiilayaasha ka faa'iidaysiga galmada carruurta ay inta badan caddaan yihiin xogaye brefman waxa ay qaadatay fikradda ah in ragga madow ay yihiin khatarta koowaad taasina runta ay aada uga fog tahay intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka taniga inta aynu mar kale kumayno haddii ilaahay raalli ka noqdo shi maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid oo nala socodsiinayey barnaamijkii umuuraha islaamka markana kaalmihii qasiidooyinka ee ramadaanka
alla waynaa ku soo ishaartee awal iyo aakhir adwaaye allaha waynaa ku soo ishaartee ambiyaasha tahay imaamkood axmed qabseelka maa la uume ambiyaasha tahay imaamkood axmed qabseelka maa la uume صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد isimadaada urkee ku yaale axmed ammaanta ku oomi maaye isimadaada urkee ku yaale axmed ammaanta ku oomi maaye asal samow aamina igaarteen adiga haawa imaam jabriil nabi ammaankaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo